maalinta caalamiga ah ee bini'aadanimada waxaa la aasaasay kadib weerarkii ka dhacay magaalada bakhdaad ee dalka ciraaq sanadda markay ahayd laba kun iyo saddexdii xilkaasi oo lagu dilay shaqaalo badan oo ka tirsan qaramada midoobay tan iyo wakhtigaas waxaa la go'aamiyey in sagaal iyo tobanka bisha agosto sanad weliba loo hibeeyo xuska iyo qiimeynta shaqaalahaasi shaqaalaha ayaa ahaa kuwa u howlgelayay arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay xaaladda soomaaliya soomaaliya waa dal ay ka jiraan xaalado bini'aadannimo oo culus abaaro fatahaado colaad barakac iyo saboolnimo qaramada midoobay iyo hay-adda gargaarka gudaha iyo caalamiga ah waxa ay ka shaqaynayaan sidii dadka nugul loogu keeni lahaa gargaar dhammaystiran barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa dhegaystayaal saaxiibyaal heerka xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta soomaaliya iyo taageerada kala duwan ee bulshada ay helayaan sidoo kale kaalinta bulshada soomaaliyeed ay kaga jiraan taageerida dadkaasi dhibaataysan aynu barnaamijka diiradda ku saari doonaa xaaladaha bini'aadanimo ee soomaaliya ee laba kun shan iyo labaatan sida ku xusun xogta qaramada midoobe ay baahisay ee xogta qaramada midoobe ay baahisay ee o c h laba kun shan iyo labaatan in ka badan lix dhibic sagaal milyan oo dad soomaaliyeed ah ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo iyo ilaalin intaba kuwaasi waxaa ku jira saddex dhibic shan milyan oo caruur ah laba dhibic hal milyan oo barakacyaasha gudaha ah i d bs dadkani ayaa badankoodu waxa ay ku nool yihiin miyiga waxaana halkaasi ku haysta xaalado kala duwan oo abaareed sababna ay u tahay isbeddelka cimilada xaaladda abaaraha iyo fatahadaha soomaaliya waxay la daalaadhacaysaa isbeddelka cimilada abaaro isdabajoog ah oo khorto dheereeya iyo fatahaado soo noqnoqda oo ku dhufta deegaanadu marinka ay u yihiin webiyada laba kun laba iyo labaatan ilaa iyo laba kun saddex iyo labaatan soomaaliya waxa ay gashay abaar halis ah taasi oo barakicisay in ka badan dad soomaaliyeed oo gaaraya hal dhibic afar milyan oo qof fatahaadaha sannadda laba kun afariyo labaatan ayaa waxa ay saameeyeen gobollada shabeellooyinka ee hoose iyo dhexe hiiraan baay halkaasi oo saameyn xoogan ay ku yeelatay fatahaaduhu dadkii halkaa ku noolaa guryihiina ay ku burbureen soomaaliya waxaa ku nool laba dhibic hal milyan oo barakacyaal gudaha ah kuwaasi oo badankooda ka cararay abaaraha fatahaadaha ama colaado sokeeye oo isbiirsaday xeryaha barakaca ee ku yaala gudaha dalka waxay u daalaadhacayaan biyo la-aan baahsan oo halkaasi ku haysata waxaana culayska ugu badan uu soo wajahaa caruurta iyo hooyooyinka ama haweenka caafimaadka iyo waxbarashada waa hirkee adeega caafimaadka gudaha waa daciif cudurrada faafa sida daacuunka iyo jadeecada ayaa si halis ah bulshada dhexdeeda ugu baahaya waana kuwa ugu nugul bulshadu in ka badan saddex milyan oo caruur soomaaliyeed ah ma helaan waxbarasho joogto ah sababtoo ah sababtoo ah xiriirka baraka saboolnimo iyo weliba amni daro ayaa sababa haddaba si aan u ogaano xaaladda dadka barakacayaasha ah iyo guud ahaan sida ay ugu nool yihiin kaamuumka barakacayaasha halka ay ka barakaceen iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin ayaynu wareysanay axmed cabdulaahi cusmaan oo ka mid ah dadka dib udejinta loo sameeyey horeyna uu soo arkay barakaca waayo qofka deegaankiisa joogo ma dareemaayo baahiyaha gaarka ah sida in wax kamaqayin oo kale ama inuu la daryeelo u baahanaadoo kale ma helaayo laakiin qofka barakace wuxuu u baahan yahay daryeel wuxuuna fahmaa in uu u baahan yahay daryeel wallaahi tan deegaanka ko qofka maha uu deegaankiisa uu joogo iyo marka uu barakaco farqiga u dhexeeya qofka markii deegaankiisa joogo wax walba uu baahada waa helaa laakiin marka uu barakaco waxau waynaa waxyaabihii asaasiga ah uu heli jiray sida biyo kolontay waxyaabaasoo kale waa waynaa haddana wax macquul eeba in haddii meel u barakacid waxaa dhacay sida cudurra oo kale ha marna roobkia la waayaa oo marna roobkiiaba dadka aa ka bato aa fatahaadaad u geysan ugu dambeyn cabdijaliil axmed cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada tani johar ku nool waxa uu ka qayb galay amaba uu ka soo mid noqday aid walkers amaba shaqaalaha gargaarka bixiya ee ka howlgala hay-adaha samafalka ah ee johar ka howlgala waxaynu weydiinay waxa ku dhiirigeliyey in shaqooyinkaasi khatarta leh uu qabto waxaa nugu dhiirigeliyay qofkaadoo dhibaataysan inaad ku fiirsatid waa oo damiir kuma siinayo qofkii damiir leh qof wax soo bartay aqoon leh Sh- lacag yaan ugula siinin muhiimadda lacag keliya maahan waa inaad dadkaa garab istaagi kartaa oo mar walba hiil iyo hoow muujin kartaa haddaad wax haynin in si volunteer ugu shaqeyn kartaa taasaan ugu dhiirigelis Waayahay, maxay tahay waayo aragnimada ugu adag ama ugu weyn ee inta shaqadan ku jirtay aad aragtay Ee, shaqo walba oo la qabanayo faa'iidii faa'iidara waa leedahay waxaan ka faa'iideeyey een, dadka isku wada mid baa shanta farbiilaha ma simin qof ee, asiga wax u qabanay siduu waxuu oo waxuu ku dhahaa waa mahadsan tahay kow kuma dhahayo ee, interest aa ku wada tahay adaa ku wada tahay fan kugu siinayso marka waxaan ka baranaa ee, dhabar adeeg iyo adkeysi iyo si dadkeen loo horumari lahaa inaan ka fikirno